kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wadaagga sooma oo ah barnaamij ay idiin soo diyaariso dalada warbaahinta soomaaliyeed ee sooma oo ah dalada ay ku mideysan yihiin idaacadaha ka howlgala soomaaliya marka laga reebo kuwa ku yaala somalilan barnaamijkan wuxuu idiinsoo gudbiyaa warbixino bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meel ka baxsanba magacaygu waa shukri bareere maxamuud oo barnaamijkan idiin soo jeedi doonta toddobaadkan waxaan kaga hadli doonaa mowduuca ah shacabka lugeynaya wadooyinka magaalooyinka dalka oo qordhay bajaajtii oo qarka u saaran inay istaagto iyo sida shidaalka qaaliga ah u bedelay nolosha bulshada shidaalka qaaliga ah oo saameyn weyn ku yeeshay inay kordhaan shaqala-aanta dhallinyarada isagoo yareeyey fursadihii shaqo dadweynaha magaalada kismaayo oo doorbidaya inay lugeeyaan iyagoo iska bixin waayay qiimaha gaadiidka dadweynaha oo aad sare uga kacay iyo maxamed xaadir nuur oo ah qabiir arrimaha dhaqaalaha oo sharaxaya sida korarka qiimaha shidaalku u saameeyey gaadiidka ganacsiga shaqooyinka iyo dhaqaalaha qoysaska waxaa kaloo uu sharaxaad ka bixiyey qodobada ama tallaabooyinka ay tahay in la sameeyo si looga gudbo arrintan wahagaag dhegeystayaal shidaalka qaaliga ah ayaa sabab u noqday inay sii baahdo shaqala-aanta haddaba sidee ayuu qiimahan sii kordhaya ee shidaalka u saameeyey fursadihii shaqo ee jiray muxayidiin soomar xasan oo kismaayo ku sugan ayaa warbixintan soo jeedinaya anugu hadda waxaan ka mid ahay dadka inta badan tagaasidii isticmaali jiray maalmahan dambe waxay noqotay sa hadda ad igu arkaysaan inaan lugayno sababtoo ah tagsigii maalinkii waxaan ku raaci jirnay waxaa laga yaaba maalinkii odhan duruufa inaan ku xallin jirnay saddex doorar laba doorar inaan ku xallin jirnay korarka joogtada ay qiimaha shidaalka ayaa saameyn xoogan ku yeeshay gaadiidka dadweynaha iyo nolosha shacabka magaalada kismaayo dad badan oo horay u isticmaali jiray caasiga iyo tagsiyada ayaa hadda doorbidaya inay lugeeyaan masaafooyin horay ay gaari ugu raaci jireen taasi oo sababtay sare u kaca qiimaha ay ku raacaan gaadiidka dareewalo badan oo hoomey iyo tagsi ku shaqaysan jiray ayaa sheegay in dakhligooda si weyn hoos ugu dhacay lacagta ay maalin kasta kasoo bixin jireen shaqada ay hadda ku bixiyaan shidaalka taasi oo sababtay in qaar badan oo dareewaladu ay iska xareeyaan gawaarida halka kuwa kalena ay saacado kooban un ay shaqeeyaan dhalinyaro badan oo ku tirsanaa wadista gawaadhida dadweynaha iyo tagsiyada ayaa sidoo kale waayay shaqooyinkoodii hoos u dhac ku yimid tirada rakaabka iyo korarka qarashka shidaalka ayaana keentay in milkiilayaasha gawaaridu ay yareeyaan shaqaalaha ama gebi ahaanba ay joojiyaan shaqada arrintan ayaa saameyn ku yeelatay qoysas badan oo ku noolaa dakhliga ka soo baxa gaadiidka dadweynaha shaafici faysal axmed waxa uu ka mid yahay dareewalada gawaadida tagsiyada ee magaalada kismaayo waxa uu sheegay in uu qorsheynayo in uu shaqada joojiya maalmaha soo aadan haddii sidan ay wax ku sii socdaan korarka qiimaha shidaalka waxa uu sheegay in uu muddo dheer uu ku masruufi jiray waalidkii dakhliga ka soo baxa tagsiga balse hadda shaqada aysan u hayn dakhli ku filan aniga dad baa ku biilinayna koronto iyo guri iyo jiri waxbaa dejinahay lacag baa naga rabaa marka batroolka waxaa dhihi lahaa meelada waxaa naga qabto oo dadkan isku keeno sidoo kale waxa uu sheegay shantii litir oo bensiina uu ku iibsado sagaal ilaa sideed dollar halka laba bilood ka hor uu ku iibsan jiray afar dollar shantii litir waxa uu dowladda iyo ganacsatada ugu baaqay inay ka qayb qaataan yareynta shidaalka si ay u shaqaystaan shantii litir waxaa waayey hadda waxaa gadayaa meel qaar sagaal dollar meelna waa sideed dollar horta xafrin u diri lahaa horta dad shacabka horta shidaalka waa saameeyey been maaha suu shidaalka oo u rakiiso oo shacabkana ku farxaan waxay qabteen maamulka ganacsatada shidaalka ayaa dhankooda sheegay in korarka qiimaha shidaalka uu ka dhashay isbeddel ku yimid suuqyada caalamka iyo saameynta colaadaha ka socda gobolka iyo iyo kuwa caalamka waxa ay sheegeen in qiimaha shidaalka ay ay ku iibiyaan uu kordhay taasna ay keentay qiimaha ay kaga iibiyaan shacabka shidaalka maxamed farxaan oo ka mid ah ganacsatada shidaalka ee magaalada kismaayo ayaa sheegay in dareewalada shidaalka ay ka iibin jireen ay yaraadeen maadaama qiimaha shidaalku uu sare u kacay taasna ay sababtay in ay saameyn ku yeelatay nolosha bulshada sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda looga baahan yahay inay la timaado xal lagu yareyn karo culayska shacabka saaran cirbar ku yimid qiimaha shidaalka waxaa sababay waxyaabo badan oo ay ka mid tahay dagaalada dibadda ka jira marinadii dibadii xirmay waxaa ka mid ah in maaragtay sicir bararku kaco saasa keenaysa annaguna dee xaaladu waa nagu adagtaa haddeer maadaama shidaalka nagu kacay gaariyaasha dadka badankood waa dhigeen shidaalka zaa'id uma baxo dee magaaladii waa aragtaa in cilcillo tahay maaragtay sicir barar badan ka jiro waxaan rajaynaynaa insha allah inuu haddeer furfurmaan dhulka oo shidaal fiicana noo yimaada insha allah Ya, ganacsatada iskooda ganacsatada ayuu laftirkooda waxay rabaan faa'iido waxay rabaan lacag waxay rabaan inuu ganacsigooda u socdo shidaalkooda u socdo sidaas daraaddeed waa inay maaragtay wax badan gadaan maalinkii si wax fiican u helaan haddaan anu shidaalkii iskan u qaaliyeyno mise ganacsatada naga sarreeso shidaalka keena ay qaaliyaan dee wax faa'iidaa nooguma jirto labadanada waa annaga khasaarinna si maaragtay aan labadanada u guulaysanno waa inaan maaragtay wax fiican gadnaayo shidaal fiican noo baxaa wasaaradaha iyo dowladda ku shaqada leh waxaa u diriyaa in ay laftirkooda ka warqabaan xaaladda shidaalka maraya sicir bararka inay maaragtay farageliyaan qiimaha laftirkiisu inay maaragtay ka warqabaan waxyaabaha imaanaya iyo waxyaabaha soo galaya si fiican u maamulaan insha allah xildhibaan axmed ugaas oo ka mid ah golaha wakiilada dowladda jubbaland ayaa sheegay in korarka qiimaha shidaalku uu saameeyey dhammaan qaybaha bulshada waxa uu tilmaamay in sare u kaca shidaalka uu kordhiyey qiimaha gaadiidka iyo badeecooyinka adeegyada kale isla markaana uu kordhiyey shaqala-aanta iyo saboolnimada waxaa ugu baaqay wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda batroolka iyo hay-adaha ay qusayso in ay la fadhiistaan ganacsatada shidaalka si loogu helo xal deg deg ah oo lagu dejin karo qiimaha shidaalka shidaalka aad iyo aad buu u qaaliyoobay wa khaasatan ee, dadkii wuxuu saameeyey ganacsiga buu saameeyey dhan weliba wuu saameeyey sababtay tahay baabuurka wuxuu ku socdo waa shidaal raashinka keenayo ka qudaarta keenaya wuxuu ku socdo waa shidaal Een, midka hadduu alle kuu samagol yahay caanaha keenaya wuxuu ku socdo waa shidaal kan hadduu alle kuu samagol yahay gobollada u qaadaya ama ka imaanaya waa shidaal saa daraaddeed shidaalka wuxuu ku xiran yahay dhammaan nolosha bulshadoo dhan buu ku xiran yahay wax laga maarmi karana ma ah duruuftana waxaa keentay ee, dagaalada ka dhacayo ee bariga dhexe ayaa ayaa hogaaminaya arrinta ayada ah. waa mushkilo guud oo caalamka o dhan haysato wey annagana caalamkan daraf ka nahay horta waxaa loo baahan yahay markay mushkilo timaado bulshada waxaa loo baahan yahay hoggaan bay bulshadu leedahay ganacsatadu iyo dadka hadduu alle kuu samagol yahay shaqaynaya iyo madaxda kulli waxay ka mid yihiin hoggaanka dalkay ka mid yihiin waxaa lagaa maarmaana markay mushkiladan kala timaado in la raadiyo xal looga baxo oo ummadda lagu badbaadiyo sababtay tahay waxay ku imaan kartaa in canshuurta dowladda xaggeeda waxay ka qayb qaadan kartaa in canshuurta laga dhimo ganacsatada laguna koontaroolo ganacsatada nafteeda in aysan waxa ay soo gada waxay wadato iyo waxay ummadda saarayso canshuurtay saarayso in la ogaado sababtay tahay canshuurta la qaadayo shidaalka waxa qaaliyaynayo waxaa weeye siduu ku yimid iyo canshuurta ayaa qaaliyayso saan wada ognahay ganacsatada wax canshuurahoo ayaga ay bixiyaan ma jirto aslan waxa canshuurta bixiyo waa dadka shacabka ah habarta gadanaysa kiilada sokorta ah midda qudaarta gadanayso waxaasay ku dhacaan sababtoo canshuurta waa laba wey canshuurta dadban iyo canshuurta tooska ah wey canshuurta dadban waxay ku dhacdaa dadka shacabka ayagoon garanayn bay ku dhacdaa canshuurta tooskana waxay ku dhacdaa ganacsatada ku dhacdaa ganacsatada marka mar walba wixii ka galo ama alaabtay ku soo gadeen ama xamaalkay ku soo qaadeen ama dadweyka ku dejiyeen kulli waxa loo yaqaan qarash baa loo yaqaanaa qarashka markay meel ka dhigtaan kadib bay waxay saartaan faa'iido marka iyaga ma aha wax canshuurta laga qaaday ba iyaga ma aha banayaasha waa marka waa wadamada shacabka waxaan leenahay marka in ay ganacsatada iyo wasaaradda ganacsiga ay ka wada shiraan iska ka fadhiistaan sidii xal loogu raadin lahaa mushkilada caamka oo timid waa lagama maarmaan si xal loo helo wallaahi dowladdu dee waa lagama maarmaan anigaan kula hadlaya dowladda ka mid a waxaan ku qasbannahay mushkilo kastoo timaada dowladdu waxaa lagu qasban tahay inay xal raadiso waxa haddii xal loo raadiyo dee wixii awooddaba ka bato oo awoodda ummadda ka bato si hadda mushkilada mushkilo kor ka timid wey wax annaga maamul xumo ay keentay ma aha badbaadi karana ama sidii xitaa loo yarayn karana waa inay iska kaashadaan dowladda iyo ganacsatada waxaan la xiriirnay wasaaradda batroolka iyo macdanta si aan u helno faallooyin ku saabsan cabashooyinka shacabka iyo ganacsatada balse mas-uuliyiinta iyo wasaaraddu noguma jawaabin wicitaanadeenna iyo codsiyadeenna muxiidiin sooman xasan wadaagga barnaamijka sooma kismaayo dadweynaha magaalada baydhabo waxaa saameyn xoog leh ku yeeshay korarka qiimaha shidaalka ku yimid sida uu soo jeedinayo saciid maxamed nuur magaalada baydhabo weliba ayay ku mid tahay magaalooyinka soomaaliyeed ee weli lagu dareemahaya sicir bararka qiimaha shidaalka si kastaba haato weliba muuqata welwel iyo muujahayan gaadiidleyda ganacsatada iyo ahaanka badan ee muujahay welwelka ku dhaladi korarka qiimaha shidaalka iyo maciishada magaalada taas oo caqabad ka nagati ganacsasho nuur maxamed weliba uusa ku midaya ganacsatada magaalada baydhabo nuur iyo sooma weliba uusan garay weliba ka qasbanna inuuna kordhayna qiimaha alaabaha ama aqabka una gadaana si unan la jaan qaadna korarka kakooy qiimaha aqabka una gadadaana
niyow baryaalkun dambe sicirka maciishada iyo shidaalka iyo meydharaayus walwalba koraan ka hin wal geek beesada maylan shacaba ama shakhsi ee beesus weda geek suuq wal ka gooyo geek majarta saas daraadii un wayba ninka dorona shidaalka ninka doron tusaalahan oo kale hadda liitirka shidaal geeka wayba waa bilka hormeel isroogi maybogeeka bilka hormeel isroogeeka mayraka ka saar maray walhanis dhowma e maybo taas maybaso way sicir barar ka jar maydharais magaalada abaara ka jarta deegaanka soomaaliya dhammaantii abaara ka jarta abaarta sababa saamaytay maydharais maciishadintii koronkata saasoo kale dagaalka bariga dhexe ka socdo isuna qaybweynka gaadin maciishadintii koronkata marka lamadaas maydharais xaaladooda oo iskaaladay oo abaarta iyo dagaalka bariga dhexe ka socdo mayba sabab onagadeen markaan sicir barar maybwazai waaliya intii magaalada maydharais ka siyaada xaaladan eeda aan liidata eeda maydharais indoronta dadka dhibanaan mar walba maybu arintan saameeyaasiyeena marka dowladda iyo maydharais hay-adaha caalamiga waybaan ka baaganay anti maydharais ilgaare lakahay shacabka waliba taa kule laneen samey karon waybaan lahnayna garab suruma unwaybana ahaa mar walba dhibaatada koob qoyta dhibanadan e hay-adaha caalamiga aan ka baagana iyo dowladda iyo wasaarada iyo hay kulli cid kasta maydharais galanka jeysada korta dhinaga kale milkiilayaasha iyo daraawalada bajaajta yayoona cabsidanka badanku muujahay koronka howlka qeybaha shidaalka fartuun maxamed waliba ayaa ku mid ahta milkiilayaalka bajaajta fartuun iyo walibaan shaqeysay ku dhowaad afar bajaaj meele lama ku mid ah shidaal aabuu dartis aan haraysanin maadaama kororka kooy qeybaha shidaalka fartuun oo som aan warantay iyo waliba ertay qoyskay si weyn iyo ansaabay koronka howlka shidaalka iyadoonaan taasay ka dartay beelkii hala jartay in hoosan dhiow ka kooy
kaas ahaan haddaana layme shidaalkan gaalawowshi eed iyo eed markii bajaalowna eedan ensaamay iyo halkayna isku biiladaanay hadda badan abuuri oo mayla raayo sumo dalka siyaano fadeen amalakasubiifadi shidaalkale shidaalkalaylen shaqeye mayla bajaadiliyaalkii oognu yaalkayna raangnu kagobanaynay bilamadaslan shaqee mina shidaalay kadiibaa shidaalay gaalowi iyo mayba ilaahay kutuugana kurajeynaynin kulley meelba oo dagaali waa ku jiraan oo nugna saamay fadinta ilaahayso nawqawada ilahay kurade wallahi alxamdulilah meel erahayso wanaadgeek meel erahayso filaanaha laakin hadda abinasasam inshaqayaa in afarbajada inshaqayaasa hadaba bay saamaytay hadda saadaan bay saamaytaba mootiya qaar walilagshaba kooydaa qaarna hortaba shidaalsaadaafi aamayn hadaba meel erahayso lamahaba camal hadda koranti shidaalkunkaadaba mashaqayna dala arbeanalen yo hortaba shidaal zaid ah ma jiran ya hadana shidaalkii gaalo ilanima marka hadana ay saamaytay mee zaid zaid ay saamaytay kollay ilaahay waa kastaba awoodad le aan shidaalkana meelo la rogon inti ilaahay meela raayso suna suna odami asidi uno ayaalkay noole un kabiila ufadni uno shidaalkii aan kadiibna ya ilaahay wastaan dowladda koonfur galbeed iyo waliba ayay sheegtay in xilligun anjarna welwel weyn oo jira shidaalka u walba raqiisa ninghay oo keeninghay meel walba silafadoo langadadaay inkastoo soomaaliya hata shidaal nin saarane nin kooyane banaankale shidaalanku kooyay adduunka dhanwaaba dhaqaaliyarahaas iyo shidaalka qaaliga ee luguntanka jarda waayo dowlado horumaraysan hanoo doron un hata manalaahiya ku kooyti wal oo adduunka dhan saameeyon wal soomaaliya shideediya ilaaheenka targalay ma e dan oo rabaayad eh oo wallaahi ganacsatadan shacabkan baawurneydan biicladan weliba eraane kulley barwaaqalay rajeeyaan intii tanto ku bedelan kooyta rajeeyaan insha allah biidnillahi kariim waayo isdejiyowka lay roon walwalba sharci kheyr walina gobodoon intiinu ka shukri nuuhig ilaahay ninku kooyan saciid maxamed nuur baydhabo
waa hagaag dhegeystayaal maxamed xadir nuur waa qabiir arrimaha dhaqaalaha ah waxa uu sharaxaad ka bixinayaa sida korarka qiimaha shidaalka u saameeyey gaadiidka ganacsiga shaqooyinka iyo dhaqaalaha qoysaska waxaa kaloo uu faahfaahiyey waxyaabaha la gudboon ganacsatada iyo dowladda waxa uu u waramay xamdi xasan oo ugu horreyn weydiisay maxay yihiin sababaha ugu waaweyn ee korarka qiimaha shidaalka ee haatan qiimaha shidaalka waxyaalaha kordhiyey dee adduunyaduna waa iska caam oo dagaalka ka dhacayay iiraan iyo maraykanka iyo israa'iil oo dhinaca iyo dowladda iiraan oo ayadana dhinaca ayaa keenay in maaragtay dagaalka uu miciishada shidaalka aada u kacdo keliya maahane waxaa isbedel ku yimid noloshii dadka oo maxaa yeelay waxaa ku yaala marin weyn oo la yidhaahdo homros oo iskugu kala gudbaan dhammaan badeecadaha adduunka intooda badan oo waa meesha keliya ay maraan oo wadda u ah marka taas waxay keentay in waddadii istaagto markay waddadii istaagtana waxaad abuurmay sicir barar iyo xaalado kale oo aada u culus marka in shidaalka uu qiimihiisa sare u kacana waxa ugu weyn waxaa keenaya in waa dagaalkaas iyo wadadaas oo xiranta Ah, dabcan waxyaalaha u saameyn kara waxa weeyaan eh, waxaad ogtahay in caasimada soomaaliya ama soomaaliya guud ahaan aan dhahno haba la kala darnaadee magaalada muqdisho markaad joogto ah, sicirka shidaalka wuxuu maraya meesha ugu sarreysay Eh, shidaalkuna sidaan ognahay waa mishin ka dhaqaajiya eh, nolosha insaaniga ah hadday noqotaa eh, eh, caafimaad qalabka caafimaadka gaadiidka korontada eh, iyo wax kastoo maaragtay nolosha aan loogu maarmin ayaa shidaalku muhiim u yahay Ah, qiimaha eh, aadka u kacsan ee shidaalkana wuxuu keenay in maaragtay eh, wax walba ay ciriir noqdaan Eh, noloshii dadkan aad u malaysay inay maaragta saameyn xoog leh ku yeelatay marka gaadiidka oo kaleeto dabcan waxyaalaha ugu horeeya waaye oo laga dareemay magaalada muqdisho ah, inkastoo gobolada soomaaliya aysan isku si ahayn oo hadda sooma markaan joogno hargeysa iyo eh, iyo ca- iyo muqdisho aysan isku eh, sicir ahayn oo caasimada soomaaliya marka la joogo aad u malaysay inaysan jirin yacni mas-uuliyad eh, guud oo ama dowlad ha noqoto ama eh, eh, eh, ganacsatada laftooda ha noqoto ay iska saarayaan yani danaha maslaxada shacabka soomaaliyeed inaysan jirin oo qolo walba ay u arkayso inay fursadda markay arkaan ay si aada ugu macaashayaan marka eh, shidaalka hadirtan eh, wuxuu marayaa meesha ugu sarreysay marka dhibaato badan iyo culeys badan ay ku saabay Eh, dhaqaalaha dalka oo aada u yar culeysya eh, nololeedoo jirta awgeed waxyaalo badan baa hadda waxaa malaysaa inay ay- ay hadda ay dadka soomaaliya sii luminayaan oo ugu horeyso eh, gaadiidkii la raaci jiray iyo eh, waxyaalo badan oo dadku ay ay maaragtay isticmaali jireen inay ay hoos u dhigayaan marka sababaha shiyaalka iyo qiimo- qiimihiisa saa'idka eh, ganacsato badan oo sidoo kale gaadiid leeya ayaa laftirkeeda saameyn xun ku yeelatay oo suuqyada hadda waxaa malaysaa inay kasii eh, dhammaanayaan Ah, dabcan dee bajaajleyda ama gaadiidka guud ahaan eh, caasimada ka shaqeeya ama soomaaliya ka shaqeeya saameyn weyn uu ku yeelanayaa Eh, laba aragti ayaa jirto oo runtii aada u culus Eh, tan koowaad waxa weeyaan inaan dalka u dhaqaali jirin inkamku oo aada u hooseeyo Eh, korarka eh, ma- maciishad eh, sicirka shidaalkana wuxuu qayb ka noqday yani eh, culeysyada soo kordhay marka dabcan qofkii eh, isticmaali lahay gaadiid ama eh, waxyaalo badan eh, ku kala safrisan jiray eh, wuxuu bilaabay inay ay iska yareeyaan taas markay timidna waxaa meesha ka baxay yani eh, suuqii eh, normalka ahaa ee- iyo macaashkii laga heli jiray oo gaadiidleyda ka heli jireen marka arrintaasna waxay ku dhalisay yani in ay culeys badan ku noqoto oo ay dadku xataa sii awoodi waayaan inay gaadiidkooda ay ay kusii xoogsadaan marka eh, markaad fiiriso suuqyada eh, ganacsatada yarka oo dhan aad u cabanayaan Eh, culeys badan inay ku tahay runtii sicirkan maxaa yeelay qofkan wuxuu rabaa inuu nolol sameeyo Eh, haddaan lacagna jirin wixiina ay qaali noqdeen eh, gaadiidkii dhallinyaradii ku xamaalinaysana ayaga laftirkeeda culeys badan ayay keentay marka eh, waxyaalo badan oo xagga noloshana runtii eh, hadda oo oo- oo la xiriira yani eh, arrintan maciishada shidaalkana yani waxaa laga dareemayaa dhammaan shaqooyin badan oo hadda eh, soomaalida ka socda khaasatan caasimada soomaaliya si badan oo yara ayaa ciriiri galay kuwa badanna dabcan suuqyada ay kasii baxayaan kuwa badanna hadday walwal ka qabaan kuwa badanna hadday sii eldaranyihin marka culeys badan ayaay ku keenaysaa ama ku keentay dhammaan guud ahaan eh, ganacsiyada yarka iyo kuwa waaweyn laftirkooda iyo bulshada soomaaliyeed guud ahaan Ah, waxaa lagu yareyn karaa un- waa un system guud oo active ah oo shaqeeya ayaa eh, waxaan yareyn kara maxaa yeelay marka xaaladaha noocan oo kala dhacaan dee dowladuhu waxay sameeyaan eh, farsamooyin kale ay la yimaadaan oo hoos loogu dhigaayo xaaladan eh, aadka u adag ee- oo, eh, eh, adduunka kusoo korortay soomaaliya markaan joogna dee ma jirto dowlad active ah oo xoog leh oo dhaqaalaheedu sarreeya oo maareyn karto Eh, waxyaalaha loo baahnaa waxay ahayd in yani marka hore bal eh, la koontaro oo waxyaalahan xadgu- xaddaafka ah ee ee laiska saaranayo oo qofkii aad arkaysa in shalay eh, eh, shidaalkii siddeetan senti ama toddobaatan senti jooga ee laba doolar ilaa hal doolar bari la gaarsiinayo eh, aan cidna ka qabanaynin in eh, marka hore hoos eh, hoos loo eego si bal loo qiimeeyo xaaladaas iyo sida eh, xalka eh, loo xalin karo dabcan yani fariinta aan u diraayo waxa waayaan in maaragtay dadka soomaaliyeed ah, ku- marka koowaad dowladda soomaaliya inay qaadato doorkeeda ah in ay shacabka soomaaliyeed hoos u eegaan inay ku dadaalaan in waxaan eh, xawliga ku socdo hoos loo dhigo in maciishadan kabadbadinta ah ee cirka lala sii aadayo in yani la xakameeyo oo maaragtay eh, eh, hoos maaragtay gacanta loo geliyo eh, in la dejiyo istaraatiijiyad dhaqaale oo dalka dhaqaalihiisa lagu hormarinayo inkastoo aanu ka walwalsanahay oo maanta dhaqaalaha soomaaliya uu aada u baaba'ay waa weliba culayska ugu badan hadda uu taagan yahay waa in shilinkii soomaaliya uu baaba'ay oo rajada dowladda ka qabnaaba runtii ay laftirkeedu ay annaga aysan farxad gelinaynin si kastaba ha noqotee haddana waxaan leenahay yani eh, mar kasta cidda mas-uuliyadda haysaa mas-uul ayaa ka saaran waa inay la yimaadaan aqliyad waxaan loo gudbi karo shacabka soomaaliyeed ah, ganacsatada soomaaliyeed ayagana waxaan kula talinayaa amaba fariinteeda u diraya waxa weyaan inay dadka u naxariistaan inay ummaddan u dhibriyaan inay xaaladda maanta ee waddanka ku jiro aysan ugu darin oo ayaga tooda kaliya fiirsana maslaxada guud laga fiiriyo shacabka soomaaliyeed ayaguna waa inay eh, danahooda difaacdaan oo waxaa xaq u leeyihiinna ay raadsadaan wixii laga badbadinayo dhibaato ku ana ay inta banaanka ugu soo baxaan diidaan si guud si maaragtay maslaxadooda eh, eh, eh, guud eh, ama eh, rajadooda ay u wanaagsanaato laakiin haddii sida muuqato eh, sida laisku agfariyo eh, shacabku meesha waa ku dhimanayaan meesha waxaa ku dhimanaya waa shacabka ganacsatada iyo dowladda eh, inkama soo galo ah, ayagu maamulkoodaasay sii wadanayaan inta shacab soomaaliyeed kacayaan oo eh, ka hor imaanayaan waxaasa ka shaqeyn marka shacabka mas-uuliyadda guud ah, ama fariinta guuda u diraya waxa weeyaan inay xuquuqdooda eh, bannaanka usoo istaagaan eh, xaaladda hadda jirtaan ay ka dheedhiyaan
intaas ayaan maantana kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii wadaagga sooma waxaanse dhegeystayaal idinkaga tegayaa su-aasha toddobaadka oo ah tallaabooyin noocee ah ayaa loo baahan yahay in la qaado si hoos loogu dhigo qiimaha shidaalka ee sii kordhaya nala wadaag aragtidaada adigoo la soo xiriiraya taleefanada idaacaddan